xildhibaanada waxaan leenahay hala taageero mooshinkaas hala taageero qof wanaagsan oo labada sano harsan waddanka gaarsiiya dimuqraadiyad hala soo saaro ha loo diyaargaroobo annaguna annaguna annaguna dibadda ka joogi maanu danfays cali waraabahay xidido badan baan ku leeyahay soomaaliya waan la shaqaynayaa inay cid cid wanaagsan timaado waan la shaqaynayaa inay cid wanaagsan somalilan si walaalnimo loo kala baxo oo saddex doloo walaala jabuuti somalilan iyo soomaaliya xiriir wanaagsan yeelano aynu united nations wada galno oon igad wada galno bal qofka le somaliland xora oo wanaagsan ay dhibaatay soomaali u leedahay ha itaabsiyo ha itaabsiyo marka anaa fara ka qaadaya marka waxaan leenahay mooshinka ha socdo dumaraadiyo ha socoto distoorku ha socdo baan leenahay waanu hambaliyana dadka keenayno xaaladdan hadda uu maraya soomaaliya marayso iyo magaalas ficilkan uu samaynayo farmaajo iyo quro khatarku maye isirka soomaali dhu khatar ku yahay soomaalida geeska degan oo dhan khatar buu ku yahay dawaa ninka maanta eriteria iyo etoobiya iyo confederation ba la samaysanaya soomaalo kala daadsan waa ninkaa dekedaha soomaaliyeed oo mid qura aanu xukumay isagu u saxeexay waa ninkaa maanta istraatijigii la sameeyey dowlad goboleeday baabiinaya saniyatariikii xaggiisa guriga sare baabiiyey haddana baarlamaanka u soo jeedsaday markaa ninkan wuxuu ku shaqaynaya maskaxdii nineteen eighty-skii hore waan u shee waxaan idhi ilmaha yare wuxuu duubaa ilmaha ka weyn ficilkiisa hadduu qalqaaliya qalqaali u noqdaa